guddigii culummada masjidka jaamaca deegaanka ballihiil ee gobolka togdheer ayaa ka codsaday cid kasta oo waxhaysata inay ka qayb qaataan dhismaha masjidka jaamaca deegaanka oo u baahan dib u dayactir iyo ballaarin qarashka ku baxaya dayactirka iyo ballaarinta masjidka ayaa lagu sheegay lacag dhan siddeed kun oo doolar taasoo aysan awoodin bulshada ku nool deegaankan qaar ka mid a guddigii culimowdiinka deegaanka ballihiile ee gobolka togdheer ayaa sheegay inay baahi weyn u qabaan lacagtan dhan siddeeda kun oo doolar si dib u dayactir loogu sameeyo masjidka islamarkaana loo iibiyo dhulku agdhow masjidka si loo ballaariyo ama magaalada ballihiile masjid jaamiceed ayaanu ku sugannahay marka waxaanu jeclaysannay inaannu dadka muslimiinta aanu la wadaagno arrin yar oo masjid jaamaca ee magaalada masaajidkeeda masjid jaamaca suuqa ku yaalla ku saabsan halkan aanu taagannahay ee naga dambaysa kadinkan masaajidka sida wada arkaysaan waa u xidhan yahay albaabkana waa u furan yahay kadinkuna waa u xidhan yahay marka ilaahayna subxaana wa tacaala wuxu uhi inamaa yucamiru masaajid allahi man aamana billahi walyowmi alaakhir baydadka ilaahay waxa camira kuwa ilaahay iyo nebigiisa calayhi salaatu wasalaam rumeeyey marka dadka muxsiniinta waxaanu ka codsanaynaa weliba si sharaf looga codsanaynaa inay masaajidkaas ay intaa naga soo caawiyaan oo masaajidkana ay kadinka u baneeyaan oo masaajidka ay nuuriyaan dee way tahli kari waayeen lacag sideed kun ama dee meelaha gaadhisa inay bixiyaan malcaamadii iyo suuliyaashiina waa xaggano waa godoon dhibaatada intaa leege ayaa meesha taale masaajid ka horgoon markaa dadka muslimiinta waxaanu leenahay meel ay joogaanba gudiyo dibidba arrintaas dee waxay taala ay magaaladu dee hayso dadka muslimiinta ee jooga way ka qaadi lahay waxba lagama qaban waa taas way hor taalla marka waxaanu kala fursan weynay dhammaan dadka muslimiintaa in arrinkaas ay naga aqbalaan oo ilaahay hortii ay arrinkaa ay wax uga qabtaan waa masaajidkii qadiimiga ahaa ee belihiile la fadal qaaday magaalada mar la fadal qaaday masaajidkaasi wuxuu dhisnaa marba nooc ahaydba ilaa toddoba iyo kontonkii ayaa magaalada la aasaasay waa masaajidkii ugu horreeyey sandiqadaa yar iyo xaskaasaa hor yaalla qof u waayeelaho da'baale si kasta waanu dee u dhigno waanu laga kicin kari waayo waa la kaxayn kari waayo wuu ku adag yahay markaa waxaa sidaa uu sheegay waxaanu doonaynaa masaajidka in loo banneeyo wajahadda oo qofkaa wixii uu dee codsado la siiyo wixii kale masaajidka ka dhiman masaajidku waa bilaa siliig waa bilaa marmar arrimahaasoo dhami way jiraan bulshada soomaaliyeed ayaa inta badan door muhiima ka qaata dhismaha masaajidyada iyo wax kasta oo lagu horumarinayo goobaha cibaadada